mudda laga jooga laba habeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxay weerar ku qaadeen hoygu magaalada beledweyne ka degan yahay xildhibaan lagu magacaabo maxamed cabdulaahi buraale ciidankan ayaa doonayay inay gacanta kusoo dhigaan ninkan iyagoona sheegay inuu yahay madaxweynaha maamulka isku magacaabay hiiraan state xildhibaan buraale oo dalka dibaddiisa ku sugan ayaa sheegay in ciidamo ay guryo badan oo uu kiisa ka mid yahay isku mareen isagoona tilmaamay inuu maxkamad la tiigsan doono waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya wixii ka dhacay waxay ahaayeen waxunay ahaayeen waxaan laga fiirsanin waxaa ka imaan karay ahaayeen waxaa dhacday weeraraa dhacay qoysasaa loo galaa la argagixiyey wax badan oo dhiig ma daadanin laakiin wax ka xunaa dhacay runtii oo aad aad loo jeclaysanin dadaan waxba galabsanin in la aado runtii anigana waa ka baaqsaday shagaal dhaco in meesha xabad ka dhacdo waa u turay ayagaa soo sheegi doono maxkamadaan isla tiigsan doonaa aniga waa awoodaa waxa ay sameeyeen ka badan inaan ku sameeyo maanta beledweyne kula sameeyo cabdullaahi weerarkii lagu qaaday asiga laguma ekeynin waxaa la galaaftay saddex guryo oo kale iyo hotel madiina la tagay marka waa sankataabad arrimo kalaa ku hoos jiro oo siyaasad ah waxaa jira khilaafyo xoogan oo u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada qaar